بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام الحوالة xawaalada axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa xawaalada iyo sharcigu shuruudaha uu u xiray xawaaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofa adiga deyn kugu leh boqol dollar oo deyna ayuu kugu leeyahay qofkiiyaa ku yimid wuxuu ku yidhi deynkayga isii waxaad tidhi aniguna hebelaan ku leeyahay boqol dollar oo deynahe hebel ku qaado hebelaad ku xawishay marka qofkii deynka kugu lahaa waxaad tidhi aniguna boqol dollar aan hebel ku leeyahaye boqolkaas dollaraad igu lahayd hebel ka qaado saxiix wey haddii shuruuddan la helo mucaamalada noocaasa ee lagu dhaqmayo waa saxiix haddii shuruuddan soo socota haddii la helo wa sharaa'idu lxawaalati xawaaladda shuruudaheedii arbacatu ashyaa afar shayo afar shardi haddii la helo xawaaladii waxay noqon xawaalo saxiixa ah waalaslu fii mashruuciyatihaa inay mashruuc tahay waxaa deliil u ah maa rawaahu lbukhaariyu wa muslim can abi hurayra radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama qaal rasuulku inuu yidhi madalu lghaniyi qofkii khaniga ahaa oo lacagtii iska bixin kara deynkii meermeerinta uu meermeerinayo qofkii miskiinka ahaa dulmun weyu yiri nabigu sala allahu calayh wasalam adigoo lacagtii qofkii miskiinka ahayoo deynka kugu lahaa siin kara inaad meermeeriso ood dhibto oo tiraa beri ii soo laabo isbuuca soo socda soo laabo waa dulmiyuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam faidaa utbica axadukum axadkiin haddii la raacsiiyo calaa maliy qof khaniyoo lacag haysta haddii la raacsiiyo la yidhaha hebel aan kugu xawilay lacagtii aad ulahayd igu lahayd hebel u doono falyatbac ha raaco qofkii lagu xawilay ha raacuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaayati axmed waxaa ku sugnaa waidaa uxiila axadukum axadkiin haddii lagu xawilo calaa malii'in qof khaniyoo lacag haysta oo la yidhaha deynkii hebel ka qaado falyaxtal ha ku wareego ha ku wareego haddii la yidhaha hebelan kugu xawilay yacni niye adiguna yeel oo qofkaas saacidoo u kaalmay arbacatu ashyaa afar shardi ayaa xawaalada loo shardin rida almuxiili ruuxii wax xawilayey raalli noqoshadiisii waa la shardin ruuxa wax xawilaya waa inuu isagu raalli uu ku yahay qofkan inuu xawiluu yidhaha hebel ka qaado lacagtaad igu lahayd lama khasbi karo inuu asagu waxawilo cid ku khasbi kartaahi ma jirto waa inuu ridihiisa iyo ikhtiyaarkiisa waa inuu wax ku xawilo wa qabuulu lmuxtaali ruuxa la xawilayo aqbalkiisina waa shardi waxaa kaloo shardiya ninkan la xawilayo laleeyahay hebel u doono lacagtii aad igu lahayd anna hebelan ku leeyahay hebel ka qaado waa inuu aqbalo oo isaguna kugu saacido oo raalli uu ka yahay inaad xawisho waxaa u furan oo sharcigu uu ogol yahay inuu ku yidhaaho war anigu adigaan deyn kugu leeyahay hebel deyn kuma lihiye lacagtayda may siina mase ima siinaysid qofkan aad igu xawilayso shaqo kuma lihi wuu ku dhihi karaa hadduusan asagu ixsaan kuu samaynayn wuxuu ku dhihi karaa aniga hebel waxba iska kay daba celin oo hebel anigu lacag kuma lihi adigaan lacag kugu leeyahay isii lacagtaydii wuu ku dhihi karaa yani asaga lama khasbi karo ruuxa la xawilayo wa kownu lxaqi xaqa ahaanshadiisa wey mustaqiran mid sugan fii dimati qofka qoortiisa waa inuu ku sugan yahay xaqu oo lagu leeyahay xaq deyna waxaa kaloo shardi ah deynku deyn sugan oo qofka lagu leeyahay inuu yahay waa shardi waxaa kaloo shardiya watifaaqu ma shay iswaafaqidiisii shaygaasoo fii dimati lmuxiili ruuxa wax xawilaya qoortiisa waxa ku sugan iyo walmuxaali calayhi shaksiga dushiisa wax lagu xawilayo waxa qoortiisa ku sugan oo lagu leeyahay waa inay iswaafaqaan fi ljinsi jinsiga waa inay iska waafaqaan waannawci nooca waa inay iska waafaqaan waalxuluuli xaaloobidda waa inay iska waafaqaan wa ta'jiili muddaynta la muddeeyey deynka muddadaasna waa inay iska waafaqaan intaas inay iska waafaqaan labada deyn waa shardi muxuu kala jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala watifaaqu maa shay iswaafaqidiisii shaygaasoo fii dimati اlmuxyiili ruuxa waxawilaya qoortiisa lagu leeyahay iyo walmuxaali calayhi shaksiga la xawilayo waxa isagana qoortiisa lagu leeyahay waa inay iswaafaqaan ruuxa waxawilayoo dhahaya boqolkii aada igu lahayd hebel u doono ninkan waxawilaya deynka lagu leeyahay iyo kan wax lagu xawilayo u doono uu leeyahay labada deyn waa inay iswaafaqsan yihiin maxay iska waafaqsan yihiin fi ljinsi waa inay isku jinsi yihiin jinsiga maxaa loola jeedaa lacagnimo lacagnimo ama raashinnimo jinsigaas guud waa inay iska leeyihiin wa nawci noocana waa inay iska leeyihiin ay iska waafaqsan yihiin lacagaha naftooda anwaaca oo midaa doolar ah oo midaa dahab ah oo midaa diinaar ah nooca haddana lacagtu ay tahay waa inay iska waafaqsan yihiin waalxuluuli xaaloobidda waa inay iska waafaqsan yihiin haddii uu yahay deynku deyn xaallo ah oo uu ahaa hadda deynkaygii wakti iyo muddo ma qabanaynee haddaan deynkaygii kuu keeni hadduu ahaa oo haddaan ku siin isaguna waa inuu haddaan ku siin ahaa waa deyn aan muddo lahayn xaalada deyn aan muddo lahayn kan haddii deynkiisu aan muddo loo qaban kaasina waa inuu deynkiisu uu yahay midaan muddo loo qaban wa ta'jiili muddayntana waa inay iska waafaqaan haddii deynku wakti iyo muddo loo qabtana isku muddo waa inay tahay oo maalan boqolka dollar qofkan waxaa laga sugayey bisha ramadaan kowgeedii isna kan kale boqolka dollar ku leeyahay wuxuu ku muddeeyey bisha ramadaan kowdeedii waa isleeda xagga muddadii marka hadday isku muddo yihiin waa la isku xawili karaa laakiin haddii muddada ay iskhilaafsan yihiin maalan adiga ninkan deynkii waxaad ku dhigtay oo shardi aad kula gashay bisha shacbaan kowdeedan ku siinaad tiri boqolka dollar kaasna deynka waxaad ku shardisay waxaad tidhi ramadaan kowgiisaad isiinay kii shacbaanka kaa sugayay kowdiisii ayaa kuu yimid markaasaad waxaad ku tidhi ninkaasaan ramadaanka kowdiisa deyn inuu siiyo aan kula ballamaye ninkaa u doono ma ansaxayso xawaaladaas maxaa yeelay labada deyn isku wakti ma ahan isku muddo ma ahan kanna waa shacbaan kowdiisii kaasna waxaa lagu muddeeyey ramadaan kowdiisii marka inay isku muddo yihiin shardi weedan wa tabra-u bihaa bisababi alxawaalati xawaalada sababteeda waxaa ku beri noqonaysa dimatu lmuxiili ruuxii waxawilay qoortiisii beriyay noqon oo xaqa lagu yeelan maayo ruuxii marba hadduu xawilay oo uu yidhi hebel ayaan kugu xawilayey boqolkii dollar ka qaado raallina uu ku noqday oo uu yidhi raalliyan ku ahay dimadiisii qoortiisii xoray noqotay beri wax dayna oo qofkaasi lagu yeelan karo hadda kabacdi la weydiisan karaahi ma jirto marba haddii uu xawilayo wa tabra-u bihaa waxaa ku beri noqonaysa bisababi alxawaala xawaalada sababteeda waxaa ku beri noqonaysa dimatu lmuxiili ruuxii uu xawilay qoortiisii beriyay noqon marba hadduu qofkii xawilay isaguna uu raalli ku noqday faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami damaani wuxuu u fasal yahay damaanka iyo axkaamtiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay sharcigu shuruudaha uu u shardiyey in qof la damaanto damaanada marka waxay u qeybsantaa laba qeybood damaanulmaal iyo damaanulbadan labadaasay u qeybsan damaanulmaal iyo damaanulbadan fasalka sheekha hadda ulajeeddada uu ka leeyahay waa damaanada nooca la yidhaaho damaanulmaal maal in qof laga damiinto maalan waxaad aragtay laba qof oo isku dhegan oo qofkani uu leeyahay deynkaygii isi uu ku haysto markaasaad waxaad leedahay war deynkaagii anaa damaanay anaa ku siinaya maalin heblo bil heblo ayaan ku siin deynkaagii ninkan iska dah saxiix way mucaamalada noocaasa dhaqanka noocaas sharci waa ogolya in maal aada damaanto oo qofkan aad ka damaanto tiraa ninkan iska sii dah lacagtii aad ku laheed anaa damaanay anaa ku siinayo waa ummadda marka waxyaalo waxay ka mid tahay lagu heshiisiiyo oo fidnada lagu demiyo ayay damaadaan ay ka mid tahay fidnada ku demin laba qof fidno ka dhex kacsan ee waxaad leedaha anaa ku siinayo maalkiisii iska sii dah wayasixu waxaa ansaxaya damaanu duyuuni deenyaalka damaankoodii waa ansixi duyuuntaasoo almustaqirati fii dimati shaksiga qoortiisa ku sugnaatay deyn qofka qoortiisa lagu leeyahay in la damaano sharcigu waa ogol yahay saxiixu maxaa shardiga la idaa culima haddii la ogaado qadruhaa qadru duyuun deymanka qofka lagu leeyahay qadarkooda haddii la ogaado leannu ma ansaxayo damaanu lmajhuul waxaadan garanayn qadarkooda in la damaano ma ansaxayo maalan qofkani waxaad aragtay laba qof oo ishaysta war qofkan sii daa maxaad ku leedahay deynaan ku leeyahay deynkii muxuu yahay muxuu la eg yahay adigoon weydiin waxaad tihi deynka waxaad ku leedahay anaa damaanay ma ansaxayo idaa culima qadruhaa waa shardi duyuunta qadarkeedii waa inaad og tahay waxa aad damaanaysid walisaaxibi اlxaqi xaqa saaxiibkiisu wuxuu iska leeyahay qofkii xaqa iska lahaa mudaalabatu man shaksi dalbashadiisu iska leeyahay shaksigaasuu shaaa uu doono oo minadaamini kii wax damaantay ah walmadmuuni canhu shaksigii xaggiisa wax laga damaantay ah labada qofba kuu doonuu ku dhegi karaa uu dhihi karaa waxygiisi daamin iyo madmuunu canhu daaminkiina wuu dalban karaa qofkii saaxibulxaqa ahaa saaxibulxaq maxaa loola jeedaa waa qofkii xaqa laga qaatay oo deynka laga qaatay qofkaasi labada qofoodba kuu doono ayuu xaqiisii ka gudsan karaa kii asiilka ahaayoo markii horeba deynka ka qaatay intuu ku dhego uu dhihi karaa dhisii lacagteedii aniga ninkaas wax kaa damaantay shaqaba kuma lihi lacagta adaa iga qaada wuu dhihi karaa wuxuu kaluu dhihi karaa ninkii wax damaantana wuu ku dhegi karaa muddadii la qabtay iyo wakti lagu heshiyey haddii la gaaro adigaa damaanay oo denkaygii qoorta gashaday isii labadaba kuu doono ayuu damaanan karaa idaa kaana damaanu idaa waktigiiuu labadoodaba kuu doono uu dalban karaa kaana damaanu damaanku hadduu ahaado calaa maa nidaam hadduu ahaado damaanku nidaamkaasoo bayannaa aan soo caddaynay haddii uu yahay nidaamkii aan soo cadaynay labada qof qofkuu raba uu ku dhegi karaa nidaamkaan soo cadaynay maxaa loola jeedaa min kowni deyni macluuman wa haabitan fi dimati waa inuu deynka la og yahay qadarka uu la og yahay haddana uu yahay deyn jira qadarkiisana la og yahay haddii nidaamkii iyo shuruudihii lasoo maray deynku uu yahay labadii qofood kuu doono ayuu qabsan karaa waidaa waktigii qarimo daaminu ruuxii wax damaantay hadduu gudo oo denkii uu iska bixiyo rajaca wuu laabtaa shaksigii wax damaantay cala almadmuuni canhu shaksigii xaggiisa wax laga damaantay ayuu dushiisa u laaban karaa wuu dhihi karaa lacagtii anaa kaa bixiyey hadda isii lacagtii waan kaa bixiyey adigoo shalay lagu heesto oo shalay lagugu dhegan yahay ayaan wax kaa bixiye ken lacagtii aan kaa bixiyey wuu dhihi karaa waidaa qarima daaminu ruuxii wax damaantay hadduu xaqii gudo rajaca wuu ku laaban karaa cala almadmuuni canhu shaksigii xaggiisa wax laga damaantay wuu ku laaban karaa laakiin maxaa shardiga markuu ku laabanayo idaa kaana damaanu damaanku hadduu ahaa iyo walqadaa'u gudidda oo deynka uu guday biidnihi idni lmadmuuni canhu shaksigii wax laga damaantay idankiisa hadduu markii hore wax ku damaantay xaqana uga bixiyey asaga idankiisa oo hawsha laysla ogaay hawsha in laysla ogaayo labada howloodba in laysla ogaa shardi qofkii wax damaantay lacagtii wuu bixiyey ninkii deynka laga qaatay oo xaqa iska lahaa ayuu lacagtii siiyey wuxuu sharcigu xaq u leeyahay xaq u siiyey inuu kii uu wax ka damaantay uu yidhaha lacagtii waan kaa bixiyey lacagtii isii marka laakiin maxaa shardi ah lamaanka markii hore hadduu u fasaxay oo idankiisa uu ahaa warniyo wax iga damaan waa lay haystaa bishardi inu markii hore yidhi waxaa kaloo shardiga qadaha bixinta markuu lacagta bixinayana inuu yidhaha ogaaw lacagtii aan kaa damaantay waa kaa bixinaa haye iga bixi haddii labadaas arrimood la helo wuu dhihi karaa lacagti waan kaa bixiyeyse leannahu damaankana adigaa ii idmay bixinta aan xaqa kaa bixiyana adaa ii idmay lacagtii ken wuu dhihi karaa marka laakiin haddii damaanka uusan u idminna nin kaloo la heystuu ka kor yimid warmamisaad ku leedahay kun doolaraan ku leeyahay ninkan kuntii anaa damaanay ninkan maba la hadlinba ninkii la haystay markuu bixinayay kunka doolarna idankiisa kuma bixin lamaankana idankiisa kuma damaanin markaas wuxuu dhihi karaa maanigaa ku idhi horta i damaano doodaas waa furan kara i damaano yaa ku yidhi horta adigaa iska soo boodahayay meesha mooye yaa ku yidhi i damaano wuu dhihi kara walaa yasixu ma ansaxayo damaanulmajhuuli wax laga jaahil yahay damaankoodu ma ansaxayo oo shuruudda maxaa nooga mid ahaa idaa culima qadruhaa waa in duyuunta qadarkeeda in la og yahay shardigay ahay waxaadan garanayn oo waxay yihiin aadan oqoonin damaankoodu ma ansaxayo walaa maa walaa damaanu maa shay damaankiisuna ma ansaxayo shaygaasoo lam yajib weliba aan sugnaan oo weli aan waajib noqon waxaan weli waajib noqonba oo weliba la gaarin isagadana damaankiisii ma ansaxayo waa waxaan daynnimadiisa iyo in laysku haysto xaqnimadiisaba weli aysan sugnaan in la damaano ma ansaxayo oo maalan tusaale ahaan waxaa ka mid ah haweeney iyo nin isguursanaya oo meherkii ku heshiiyey oo tiri haweeneydii tusaale ahaan meherkaygu waa kun doolar welina nikaaxi ma dhicin heshiisaa la joogaa markaasaad haweeneydii u imana waxaad leedahay meherka ninkan aada ku heshiiseen welina nikaaxi uusan dhicin anaa damaanay ma ansaxayo taas wax sugnaadayba ma ahan meher goormu sugnaadaa caqdi markii la helo nikaax markuu dhaco markaasuu caqdi sugnaadaa oo meherka uu sugnaadaa meherku markaasuu sugnaadaa laakiin meherka sugnaan doona ayaan kuu damaanay haweeneydii inuu yidhaaho ma ansaxayo ama nafaqat اlgadi ayaan kuu damaanay haweeneydii maalan bisha soo socota biilkii ninkan aad ku yeelan lahayd anaa damaanay bisha soo socota in la gaarayaba lama oga waxaas waa xuquuq aan in la gaarayaba aan la ogeyn oo weliba aan sugnaanin oo waajibba aan noqonin ma ansaxay walaa damaanu maa shay damaankiisiina ma ansaxayo shaygaasoo lam yajib ay lam yastaqira weli aan sugnaan lam yajib sheekhu wuxuu kala jeedaa lam yastaqira waxaan weliba sugnaanba oo wax sugan ba aan ahayn damaankiisu ma ansaxayo ilaa darkal mabiici ilaa damaana darkil mustaxiqi meesha waxaa ka maqan mudaaf iyo mudaaf ilayhi ilaa damaana darkil mustaxiqi waa loo soo qadariya yani macno ahaanay uga maqanta ee kitaabku sidiisuu ku saxan yahaye macno ahaana saas ku toosinayna xagga macnaha ilaa damaana darkil mustaxiqi qofkii xaqa lahaa gaaridiisii damaankiisii maahane almabiica shaygii la kala iibsaday qofkii mutaystay in wax loo damaano gaaridiisii maahane maxaa lagala jeedaa sheekhu wuxuu soo yidhi wax aan weli la gaarin oo weli aan sugnaanin damaankiisu ma ansaxayuu yidhi laakiin hal mas'ala laga soo reebay oo sharcigu uu ka soo reebay hal mas'alo waxaa jirta waxaan weli sugnaanin damaankooda uu ansaxayaa jirta oo masaladaasi maxay tahay maalan qofkani waxbuu iibsanaya dhul iyo gaari iyo guryo iyo waxbuu iibsanaya markaasuu dhulkii uu iibsanayu ka shakiyo wuxuu yidhi war dhulkan ama beri qof usoo baxaa qof iska leh oo la isku haystaa dhulkani dood amay ku jirtaa oo beri qofkii iska lahaa amuu soo baxaa qof kaloo saddexaad nin kaloo saddexaadaa marka ku soo baxaya labadoodii ishoosto wuxuu leeyahay booskan haddiiba qof xaq u leh oo sheeganayo xuquuqdiisu ay sugan tahay uu soo baxo anaa damaanaya lacagta nin saddexaadaa dhahay labadii booska kala iibsanaysa ma aha labadii booska kala iibsanaysa ma aha nin kaloo saddexaadaa soo baxay wuxuu leeyahay haddiiba uu soo baxo qof dhahaya mabiicdan anaa iska lahay mabiicda waa booska yani aan ku miaalinayo mabiicda booskan anaa iska lahay qofkaas hadduu soo baxo anaa damaanayo oo lacagtii kaaga baxay dhulka saxiix wey taas waana waxaan la gaarina ogaab waana waxaan la gaarin leanna qofkaas inuu soo bixi doono iyo inuusan soo bixi doonin lama oga halkaas masalaha sharcigu uu ka soo reebay wax aan la gaarin oo la damaanayo ilaa damaana darki lmustaxiqi qofkii mutaystay almabiica mabiicda qofkii mutaystay haleelkiisii haleelkaas damaankiisii mahan yacni qofkii mabiicda xaqa u lahaa oo mabiicdii haleelay oo yidhi booskaygiiyaan haleelay damaankiisii maahan qofkaas hadduu soo baxo anaa lacagtaadii damaanayo wuu dhihi karaa taas saxiix halkaa mas'alo ayaa laga soo reebay faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alkafaalati kafaalada axkaamteedii ayuu u fasil yahay kafaalada iyo damaanadu waa isku dhow yihiin waxay ku kala bedelan yihiin damaanka hadda aanu soo qaadanay wuxuu khaas ku ahaa damaan bilmaal waa maal la damaanto kafaaladana waxaa weeye waa damaan bilbadan waa qof bini aadama jirkiisii inaad damaano qaado inaad maxkamadda ku soo celinayso oo maxkamadda aad keenayso waalkafaalatu kafaalada bilbadani jirka bini aadamka in la kafaalo qaado jaa-isatun kafaaladaasi mid bannaan wey idaa waktiguu bannaan yahay kaana cala almakfuuli bihi shaksiga la kafaalo qaadayo dushiisa xaqun xaq uu ahaado xaqaasoo liaadamiyin ruux bini aadama u sugnaaday ruuxan haddii xaq bini aadam lagu leeyahay jirkiisa waad kafaalo qaadi kartaa yacni jirkiisaad kafaalo qaadi kartaa maxaa loola jeedaa ruuxan maxkamaddaa la keenay xaq bini aadamaa loo haystaa xaqa bini aadam waxaa ka mid a qisaas ama xadulqadaf qisaasaa loo haystaa oo ninkani waa gacan ku dhiigle gacan ku dhiigle waayaa la leeyahay qisaasaa loo haystaa maxkamaddiiaa la keena maxkamaddii marka waxay rabtaa in ninkan la xiro bal inta go-aan laga gaarayo in la dilayo in la cafinayo intii go-aan laga gaarayo in xabsiga lagu sii hayo maxkamaddii rabtaa adaa yimid markaasaad waxaad leedahay war qofkan madaxayga ha lagu sii daayo berri haddii loo baahdo oo xukunka rasmi markuu dhacayo anaa keenaya oo kafaalo qaado ma fakan karo anaa keenaya ninkan xoogaa maaragta xabsiga iyo kuleylka iyo dhibaatadan intii la gelin lahaa gurigiisa ha iska joogo xaafaddiisii ha iska joogo maalintii loo baahdo maxkamadda u baahatana anaa layga rabaa mucaamalada noocaasa sharcigu wuxuu leeyahy waa saxiix kafaala bilbadanaa la yidhaha laakiin maxaa shardi ah idaa kaana cala almakfuuli bihi xaqun liaadami waxaa shardiga xaq bini aadam in lagu leeyahay maalan qisaas iyo xadulqadafaa lagu leeyahay ama qisaasaa lagu leeyahay ama xadulqadafaa lagu leeyahay saxiix wey haddii xuquuqullaahi lagu leeyahana hadda sheekhu wuxuu yidhi haddii xaq bini aadam lagu leeyahay shaksigaas kafaaladiisu way ansixi haddii xaq ilaahay lagu leeyahay maalan zinu galay zinadu waa xaqullaah xaqullaahi khamruu cabbay waa xaqullaahi xuquuq ilaahay ku tuntay waa dunuubtaasuu galay kafaalada taas sharcigu ma ogola haddii la qabto waa sidii loo xareeyey kaas qof kafaalo qaadi karta xuquuqullaahi ma jirto laakiin haddii xuquuq bini aadam qofkan lagu leeyahay war maalintii loo baahdo anaa maxkamadda keenaye yaan waxba la huurin oo dhibkan iyo mashaakilkan lagu haynay anaa keenaya maalintii qoorta laga goynayo la qisaasayo ama maalinta la cafinayo maalintii loo baahdo uun aniga keenaya laakiin xoogaa ha iska soo neecawsad waa haddii bishardi xuquuq bini aadam haddii lagu leeyahay ama xaqullaahi falaa yasixu kafaalatu lbadani kafaalatulbadan xaqullaahi kuma ansaxayso laakiin qofkan waxaa shardi ah maalinta maxkamadda aada keenayso sharcigu wuxuu leeyahay maalinta aada maxkamadda keenayso waxaa shardi ah isagoo maxkamadda aan iska difaaci karin inaad keentid haddaad laakiin qofkii maalintii lagu ballamay oo maxkamaddu ay ku tiri keen maalintii aad keentay laakiin isagoo hubaysana keentay ninkii ma aadan keenin adoon keeninay la mid tahay qofkii adaa lagu haystaa nin ciidan wata oo hubaysan oo maxkamaddii oo dhan ba yacni iska difaaci kara isagoo ah adaa halkaas soo istaajisay markaas ninkii waa keenay soo qabsada ma aadan keenin macnaheedu marka sharcigu wuxuu leeyahay qofkan maalinta aad keenayso waa inuu yahay maalin maxkamaddu ay ka adagta maxkamaddu maalin ay ka adag tahay waa inaad keentid amaa haddii aada la timaadid isagoo maxkamaddeeba hujuum ku samayn kara oo iska difaaci kara ma aadan kafaalo qaadin qofka kafaaladiisii sax ma aha markaa saxiix ma noqonayso faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami sharikati wuxuu u fasal yahay shirkada iyo axkaamteedii walisharikati sharikadu waxay iska leedahay khamsu sharaa'ida shan shardi ayaa sharikadu ay iska leedahay sharikada waxaa ku soo arooray xadiis abu daawuud uu wariyey waxaa ka mid a xadiiska abu daawuud abu hurayra uu ka wariyey qaala abu hurayra wuxuu yidhi in allaha yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay ana haaliثu shariikayn labada qofoo shirkada noqday saddexan ku ahay ayuu yihi ilaahay jala jalaaluh maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu midkood hadduusan saaxiibkiisa khayaanin haddaysan iyagu iskhayaanin saddexan ku ahay waxaa lagala jeedaa bilcawni waannasri waa u kaalmayna maalkoodaa la barakayna waa kaalmayna waa u naxariisanahay saddexan ku ahay haddaysan iskhayaanin fa idaa khaanahu axadkood haddii midka kale uu khayaano kharajtu min beynihimaa dhexdooda waa ka bixi yacni nasri ma helayaan gargaar kama helayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala walisharikati sharikadu waxay iska leedahay khamsu sharaa'ida shan shardi iska leedahay an yakuuna waa inuu yahay maalka lagu shirkoobay calaa naadin naqdi waa inuu yahay naqdi lacag naadigu waa lacag lacag waa inuu yahay waxa lagu shirkoobay naqdigaasoo min adaraahimi lacagaha daraahimta ah wadanaaniiri ama lacagaha danaaniirta ah wamaa yaquumu maqaamahumaa iyo wixii maqaamkooda istaagi kara ilaa hadda daraahimi ma jirto iyo danaaniir hadda maxaa maqaamkooda istaagi kara doolarka iyo lacag soomaaliga iyo lacagahan hadda cumlada loo yaqaano hadda la isticmaalo ayaa booskoodii istaagaya ilaa hadda daraahimi adduunka kama shaqayso iyo danaaniir midna wamaa yaquumu maqaamahumaa iyo wixii booskoodii istaagi kara waa inay noqdaan waxaa kaloo kutubta fuqahadu ay leeyihiin lacagahaas sheekhu wuxuu yidhi waa inuu lacag noqdo waxa lagu shirkoobay waxaa kaloo kutubta fuqahadu ay leeyihiin waxaa la mid a lacagahaas oo lagu shirkoobi karaa miliyaadka waxyaalaha miliga ah waa lagu shirkoobi karaa miliga kutubtii horeaanu kusoo qaadanay maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaasa salamu fiihi waa wixii beeg ama miisaan lagu soo koobi karo salamkuna uu ku bannaan yahay kaasa waxaa la yidhaha mili noocaas isaguna sharikadu way ku ansixi maalan waxaa ka mid a ninkan waxaa u baxay toban kintaal oo genley ah kanna waxaa u baxay toban kintaal oo genley ah waxay leeyihin war intaan isku darsanno genleydan intaan isku darsanno aan ku shirkoowno aanu ku furanno dukaanba aan ka dhiganno badarkii ku shirkoobayan marka badarkii beerta ugu baxday raashinkii ku shirkoobayan waxay leeyihiin aan iibsanno si sharika aan u wada iibsanno inta isku daranno raashinkan wixii nooga soo baxa markaas aan fiirino marka lacagaha waxaa la mid ay ku leeyihiin culimmada fuqahadu wixii mili ah mili wixii ah ayadana waa lamid waa lagu shirkoobi karaa wa an yatafiqaa labada lacagood waa inay isku waafaqaan fi ljinsi waannawci jinsigana waa inay isku waafaqaan noocana waa inay isku waafaqaan waa inay isla yihiin dinaar iyo dinaar ama waa inay isla yihiin dirham iyo dirham lacaguhu waa inay isku waafaqsan yihiin xagga jinsiga waannawci noocana waa inay isku waafaqsan yihiin isku noocna waa inay yihiin daraahimtu hadday tahay daraahim saxiixa hadday tahay daraahim mukasara ah idaa daraahimta laba u qaybsamayso saxiix iyo mukasaray u qaybsamay mukasar waxaa la yidhaha daraahimta liidata oo qiimahooda uusan wanaagsanayn saxiixna waxaa la yidhaha daraahimta qaaliga ah marka waa inay isku nooc tahay wa an yakhlidaa waa inay isku qastaan almaalayni labada maal waa in laysku qaso bxayثu laa yatamayazaani oon la kala garanayn inta laysku qaso qof walba waa inuusan lacagtiisii lacagta kale ka garanayn maalan ninkani kun dollar u keenay kanina kun dollar u keenay dolarkii waa in hal qasnadii hal qaanad laisku rido nin walba intuu keenay uusan kan kale ka garanayn xisaabtii koraa lagala socdaa kana kun uu keensaday kana kun laakiin lama kala fahmayo doolarka sawa in la sameeyo haddii nin walba doolarkiisii boorso gooniya ay ugu jirto uu ilaashanayo qeybtiisii dee shariko lama yidhaah shariko lama yidhaah lacagtii waa inaan la kala saari karin oo la ysku daro laakiin qof walba xisaabtiisii uu la socdaa qof walba xisaabtiisii uu la socdaa wa an yaadana kullu waaxidin mid kasta waa inuu u fasaxo oo u idmo waaxidkaasoo minhumaa min ashariikeyni labadii ruux oo shirkada noqotay ka mid a bisaaxibihi saaxiibkiisu waa inuu u idmo fi tasarufi tasarufka waa inuu u idmo waxaa kaloo shardiga qof walba saaxiibkiis waa inuu tasarufka u idmo uu yidhaha u madax banneeyo lacagtaa shirkada lagu yahay oo ganacsiga lagu samaynayo meel kasta ood aragtid in looga faa'iidayo noo geli lacagta kan kale waa inuu sida yidhaah adna meel kastoo aada noo aragtid in lagu faa'iidayo lacagtaa noo geli waa in tasarufka laysku madax bannaaneeyo wa an yakuuna alribxu waalkhusraanu faa'iidada iyo khasaaradu waa inay ahaadaan calaa qadri almaalayni labada maal qadarkooda faa'iidada iyo khasaarada marna faa'idaa iman kara marna khasaaraa iman karta waa in mar walbaba faa'iidada iyo khasaarada lagu qiimeeyo qof walba hantidiisu intay la ekeed qof walba hantidiisu intay la ekeed waa in lagu qiimeeyo oo hadda maalan haddii ninkani laba kun oo dollar uu lahaa kanna kun dollar uu lahaa kan kun dollar uu la yimid kanna laba kun oo dollar uu la yimid waa isku darsadeen boqol iyo kontonaa la faa'iiday imisay u kala qaadanaya boqol iyo konton ayaa la faa'iday thuluth iyo thuluthaanay kala joogeen faa'iidadana waxay u qaybsanayaan thuluth iyo thuluthaan ninkii labada kun iska lahaa wuxuu qaadanaa boqolka dollar kii halka kun lahaana wuxuu qaadanaa kun konton dollar bis ayuu qaadanaa yani saasaa lagala jeedaa mar walbaba qofka wixii meesha uu ku lahaa qiimihiisiyaa loogu dhufanaa ribaxa iyo faa'iidada laakiin ma aha macnaheedu qofkani kun dollar uu keensaday kanna laba kun uu keensaday waa saddex kun oo laysku dartay haddii boqol iyo konton dollar la faa'iido macnaheedu maaha dhexda noogu dhufta aan ekaysanno maya ma jirto khasaare hadday timaadana saasaa loogu kala badsanaa faa'iida hadday timaadana way kala badsanayaan sida xoolahooda u kala badnaa amaa xoolihii hadday isla eg yihiin khasaaraduna waa isla ekaanee faa'iidadana waa isla ekaysanayaan waa nidaamkaas yani wa an yakuuna alribxu waalkhusraanu faa'iidada iyo khasaarada waa inay ahaadaan calaa qadri lmaalayni labada maal qadarka ay la ekaayeen iyo sidii loo kala lahaa ayaa faa'iidada iyo khasaaradana loo wadaagahay saasuu kala jeedaa haddii markaa shuruudda heshiiska lagu daro ribaxa iyo faa'iidada in qof loo siyaadiyo ribaxa iyo faa'iidada faa'iido dheeraada inuu qofku qaato isagoo xoolo dheeraadana aan lahayn oo maalkii isla egyahay maalkii waa isla egyahay ninkani kun dollar u keensaday kana kun dollar uu keensaday markaasu wuxuu yidhi maadaama adigu xoogaa magacaad leedahay oo meeshii maaragtay wejigaagu badeeca noogu imanayso oo nin karti badan aad tahay oo magac magaalada ku leh faa'iidada adigu qaado saddex meelood laba qaado de maalkiina waa isla egyihiin oga waa baatil wey sharikadaas ma ansaxayso hala kala weji bato magaalada hala kala yaqaano tasarufka hala kala yaqaano mar walbaba waxa weeye faa'iidada iyo khasaarada waa inay noqoto calaa qadri ilmaaleyn haddii ewel maalku uu kala badnaa faa'iidada waa la kala badsan karaa khasaaradina waa la kala badsanaa haddii maalku isla ekaana faa'iidada khasaara waa la ekaysanaa bis adaa weji ku lahaa iyo meesha ku jirta mararka qaar waxaa dhaca dadkii shirkada ahaa qof inuu shaqeeyo qofna uu duurkiisa iska wareegayo maalan dukaanaa lagu shirkoobay ama kambaniyaa lagu shirkoobay ama baqaaraa lagu shirkoobay mararka qaar waxaa dhacaysa in la yidhaha labadii qof oo shirkowday mid ka mida la yidhaha dukaanka adugu ka shaqee markaana ziyaado la siiyo ziyaado commission ha la siiyaale commission ha loo yaqaano commishinkaa marka qofku uu qaadanayo haddii shardi lagu baro oo shuruuddii caqadka sharikada lagu soo daro waa baatil wey ma ansaxayo haddii laakiin garasho iyo khiyaar loo siinayo waa gooni matalan mararka qaar waxaa dhici karta labadan qof oo baqaarka isla leh qofaa baqaarkii mar walbaba dhex fadhiya oo dhididaya oo shaqaynaya oo maantoo dhan meeshaa jooga qofna xaafaddiisu iska jooga mararka qaar waxaa dhici karta qofkan in la yidhaaho war wixii faa'iido xoogaa soo baxa maadaama adiga aada shaqaynayso ha laguu roonaado dhididka aada dhididayso awgeed xoogaa lacag ziyaada ha lagu siiyo taas haddii shardi laga dhigo shardi haddii laga dhigo oo qofkii isagoo shariiga iyo ajiir labadiba waa isku yah waana caamil waa shaqayna waana shariig baatil waayo lama ogola mar walbaba ribaxa iyo faa- faa'iidada iyo khasaaradu waa inay calaa qadri lmaalayn noqdo ha shaqeeyo yuusan shaqayn wixii ixsaana waa gooni haddii aan shardi laga dhigin ixsaan haddii qofkan loo siinayo way furanta laakiin haddii yacni laga dhigo cuquuddii iyo heshiiskii la kala qoranayo haddii lagu soo daro oo la yidhaha sharikadu waa buri ninkan hadduusan qaadanin ribix dheeraada iyo faa'iido dheeraada baatilay noqon shirkadaas mana ansaxayso walikulli waaxidin mid kastaahi wuxuu iska leeyahay waaxidkaasoo minhumaa min ashariikayni labadii shirkada isla ahaa ka mid ah faskhuhaa fasku sharikati sharikada fasakheedii uu leeyahay mataa waktigii shaa uu doono qof walbaa waktiguu doonuu ka bixi karaa yani fasakh saasaa loola jeedaa maalan labadan qof waa shirkoobeen baqaaray ku shirkoobeen ama dukaanay ku shirkoobeen labadaa qof mid walboo ka mida maalintuu doonuu ka bixi karaa sharikada wuxuu dhihi karaa xoolahayga aniga ha lai celiyo aaba ka baxayba shirkadii kuma jiro sharcigu wuxuu u siiyey khiyaar maalintuu rabo inuu ka bixi karo wa mataa waktigii maata axaduhumaa labadii qof oo shirkada noqday mid ka mid a hadduu geeriyoodo badalad shirkadii way burtay labadii qofoo baqaarkan ku shirkoobay ama dukaankan ku shirkoobay mid ka mid ahaa geeriyooday shirkadii waa burtay shirkadii hadday burtay see la yeeli marka xoolihii qofkan dukaanka ugu jiray ama baqaarka ugu jiray waxaa loo yeerahay warasadii warasadiiaa loo yeerahay warasadii marka waxaa la leeyahay sharikadii way burtay maadaama walaalkiin ama aabbihiin uu geeriyooday sida sharcigu uu tilmaamayo sharikadii waa burtay laba adinkaa xaq u leh inaad caqadkii iyo heshiiskii aada hadda soo cusboonaysiisaan oo tidhaahaan maalku meeshiisa ha noogu jiro sharikadiina hanaloo sii wado iyo inaad caqadkii aada laguu fasakhmayo xoolihiinni laydiin soo saaro oo tidhaa xoolihii aabbaheen hanalo kaga soo saaro kambaniga iyo shirkadda hanalo kaga soo saaro labadaa waa in khayaar la geliyo laakiin xoolihii inuu iska sii shaqeeyo qofkiina uu dhintay sida hadda dadku ay u badan yihiin oo dadkii waratadiiba aan khiyaar la siinaynin ma bannaano taasi leannu caqdigi waaba buray caqdigii qofka hadduu geeriyooday caqdigii iyo heshiiskii sharikada uu la galay waa buray maxaa loo yeerahayaa oo sharciya warasadii waa in loo yeero oo la yidhaaho heshiiskan ma cusboonaynaysaan oo xooluhu ma idinkugu sii jirahayaa meesha mise waa laydiin soo saarahayaa xoolihiina saas waa in la yidhaho oo khiyaar la siiyo mataa waktigii maata axaduhumaa axadu shariikayni labadii shirkada ahaa midkood hadduu geeriyoodo badalad shirkadii waa burtay shirkadii marka hadduu buro warasadiiyaa maqaamkiisa istaagaya dadkii dhaxalka yani iska lahaa fayujadid alwaariu alcaqda waarifkiyaa laga rabaa heshiiskii inuu cusboonaysiiyo ama uu la baxoba lacagtii oo yidhaha lacagteeda hala iisoo saaro faslun hada kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alwakaalati wakaalada axkaamteedii ayuu u fasal yahay wa kullu maa shay kasta shaygaasoo jaaza lilinsaani ruuxa bini aadamka ah u bannaan atasarufu tasarufku uu u bannaan yahay fiihi shayga dhexdiisa uu ku tasarufo binafsihi naftiisana uu ugu tasarufo jaaza lahu insaanka waxaa u bannaan an yuwakila fiihi shayga dhexdiisa inuu wakiil u samaysto ow amase yatawakala ama asagu inuu wakiil noqdo sheekh halkan wuxuu rabaa inuuga hadlo wakaalada iyo axkaamteeda sharcigu waxyaalaha uu jideeyey waxaa ka mid ah qofku inuu howlihiisii inuu qof u wakiilan karo oo maalan beeci oo kale qof inuu dhihi karo dukaankan ama baqaarkan adigan kuu wakiishay ii iibi ama lacag intuu u dhiibto uu dhihi karo waxaan waa kuusoo lacagtan waxaan kuu wakiishay waxaa inaa igu soo iibiso wakaaladaas saxiixo ama nikaaxii oo kale waa la mid wakaalada macnaheedu waa caam gabadhaydii waxaan kuu wakiishay nikaaxeedii hebel inaad ku nikaaxiso ayaan kuu wakiishay aabbihiiyaa dhahay qofoo u wakiilanahay aabbaha booskiisii marka waxaa istaagaya sheekhii gabadha nikaaxinay gabadhaydii heble heble ahayd waxaan kuu wakiishay sheekhow inaad hebel ku nikaaxiso ayaan ku wakiishay wakaaladu waa caam meel kastay gel macnaheedu uu ballaaraya laakiin wakaalada marka la leeyahay waa caam oo nikaaxii iyo beecii iyo meel walbay geli marka la leeyahay waxaa shardiya fii maa yaqbalu anniyaaba waa wixii aqbali kara in laysaga naa'ib noqdo waxaa jira waxyaalo sharcigu uusan wakaalada u ogolayn oon laysaga naa'ib noqon karin waxaa ka mid a maalan cibaadaadka badaniga ah cibaadaadka badaniga ah laysagama naa'ib noqon karo oo wakaaladu kuma ansaxayso maalan qofaa waxaa tidhi waxaan kuu wakiishay salaadda inaad iga soo tukato dee ma ansaxayso taas kullu cibaadatin badaniyatin laa yasixu tawkiilu fiiha cibaado kasta oo badaniyo jirka laga samaynayo ma ansaxayo in laysku wakiisho ilaa waxaa ka jirta cibaado laysku wakiilan karo laba shay cibaado laysku wakiilan karoo badani ah oo jirka laga samayn karo waxaa ka jira laba shay alxaju wa tafriqatu zakaat xajka iyo zakadeeda waxaan kuu wakiishay inaad qaybiso bis xajka waa kuu wakiishay laakiin xajka marka la leeyahay qofkan waa kuu wakiishay iga soo xaji maxaa shardi ah qofki inuu macduub yahay qof caajisa aan soo xajiyi karin waa inuu yahay laakiin adigoo xoog leh xajkii naftiisi ma wakiilan karti adigoo xoog leh xajkii qofku ma wakiilan karti wakaalada xajka way ku bannaan tahay bishardi an yakuuna almuwakilu macduuban waa inuu macduub yahay qof caajisa inuu yahay shardi waxaa kaloo wakaaladu cibaado badaniyada masalada labaadii ku ansaxaysa waxaa weeye tafriqatu zakaat waxaan kuu wakiishay sakadeyda inaad qaybiso masaakiinta iyo fuqarada inaad u qaybiso ayaan kuu wakiishay labadaas mas'aley uga ansixi cibaado laysku wakiilan karo cibaado badaniya cibaado badaniya oo laysku wakiilan karo وكل mا شhay kasta شhaygaasoo jaaزa للإنسaaن ruuxa بني aadamka uu u banaanaaday التصرفu تصرف uu u banaanaaday فيihi شhayga dhexdiisa inuu ku taصaرفaba ay banaan tahay بنفسihi naftiisa inuu ugu taصaرفana ay banaan tahay jaaزa lahu insaanka waxaa u banaan an yuwakila فيihi شhaygaas inuu wakiisho ow yatawakala ama inuu wakiil ka noqdo yani wuxuu kala jeedaa sheekhu raximه الlahu taعaalى wax kasta oo kuu bannaan adiga nafsadaada inaad ku samayso qof waa u wakiilan kartaa adiguna wakiil waa ka noqon kartaa oo waxaad nafsadaada ku samayn karto la yidhi maxaa baxay kulumaa jaaza lilinsaani atasaruf fiihi binafsihi la yidhi maxaa baxay waxaa baxay wakaalatu sabiyi waalmajnuun ma ansaxayso siqiir inuu qof wakiishuu yidhaaho waxaan kuu wakiishay waxaasaan kuu wakiishay beecaasaan kuu wakiishay ma ansaxayso lannu isagii aanba beeciisa ka ansixayn isagaaba laga wakiiliya sakiirka naftiisa majnuunaa yidhi qof hebel waan ku wakiishay ma ansixayso leanna isaguba ma samayn karo waxaad qofka aada leedahay iiga wakiil noqo waxaa shardi ah inaad adigu samayn karto shardi walwakaalatu wakaaladu caqdun waa heshiis heshiiskaasoo jaa-izun bannaan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ku leeyahay wakaaladu waxay ka mid tahay min alcuquud gayri laazima heshiisyada ou qofku uusan ku qasbanaynay ka mid tahay kuma qasbana qofkii markii uu yidhi wakaaladii waan aqbalay haddana waa iska radii karaa waa ka laabtuu dhihi kara kuma qasbanid haddaad aqbasha maalan qofku ku wakiishay wuxuu ku yidhi waxaan waxaan kuu wakiishay gabadhayda hebel inaad ku nikaaxisaan kuu wakiishay waa ka baxay wakaaladii waad dhihi kartaa markaad aqbasho tiri waa kaa aqbalay wakaalada gabadhaada inaan nikaaxiyo waaba ka laabtayba gabadhaada wakiilkaagama noqonayo waad dhihi karta waxaan kuu wakiishay shaygan inaad ii soo iibiso waa kaa aqbalay muddo ka bacdi markaad joogtay waa diiday wakaaladii maba kuu soo iibinayo wakaalada cuquudda laasimkaa kuma jirto cuquudda iyo heshiisyada aan laga bixi karin ka mid ma aha waa heshiis labada qofba ay ka bixi karaan walikullin mid walba wuxuu iska leeyahay kaasoo minhumaa labada shaksi ka mid a faskhuhaa wakaalada fasakheedii mataa wakhtigii uu fasakho shaa uu doono labada qof oo iswakiishay qof walba wakhtigii doonuu ka bixi karaa wakaaladuu ka laaban kara qofkii yidhi sheekhow waxaan kuu wakiishay gabadhayda hebel inaad ku nikaaxiso sheekhiina uu ka aqbalay war waaba ka laabtay sheekhow waxba ha ii nikaaxin waxba ha ii nikaaxin wuu dhihi karaa isaguna sheekhii naftiisuna wuu ka laaban karaa labada qof watanfasikhu wakaaladu waxay ku fasakhantaa bimowti axadihimaa labadii shaksi midkood midkaas geeridiisa ayay ku fasakhantaa labadii qofoo iswakiishay mid ka midaa geeriyooday wakaaladii way fasakhantay mid ka mid a hadduu geeriyoodo waxaa kaloo la mida sheekhu hadda geeriyuu inoo sheegay aljunuunna waa la mid waalidi waalidana waa la mid labadii qof oo iswakiilatay mid ka mid ahaa junuun ku dhacay wuu waashay wakaaladii waa burtay waa fasakhantay walwakiilu wakiilku amiinun waa ruux lagu aaminay fii maa shay lagu aaminay shaygaasoo yaqbiduhu uu qibdoonayo gacanta uu ku dhigayo isagaa lagu aaminay wa fii maa shayna isagaa lagu aaminay shaygaasoo yasrifuhu uu iilayo uu bixinayo waxuu bixinayana isagaa lagu aaminay wuxuu gacanta ku dhiganaya asaa lagu aaminay walaa yadmanu wakiilku ma damaanto ilaa bitafriidi xadgudub maahane xoolihii hadday dayacmaan ma damaanayo hadduusan isagu ku xadgudbin sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ka hadlay walwakiilu amiin wakiilka waa ruux la aaminay maxaa lagu aaminay fii ma shay shaygaasoo yaqbiduhu uu qibdoonayo waxaanan kuu wakiishaya iisoo qibdoo beecan asaa lagu aaminay wa fii ma yasrifuhu waxa uu iilayo oo bixinayana asaa lagu aaminay badeecadan uu bixinayo dadka uu ka iibinayana asaa lagu aaminay wixii i qibdoonayana waa asaga soo gelayana labadaba asaa lagu aaminay walaa yadmanu wakiilku alaabtii loo wakiishay ma damaanto alaabtii hadday dayacanto ilaa bitafriidi xadgudub maahan wakiilka alaabtii haddii la waayo isaga looma qabsanayo ilaa inuu ku xadgudbay maahan xadgudubka maxaa ka mid a waxa ugu yar oo xadgudubka lagu tusaalayn karo waxaa ka mid a tasliimu lmabiici qabla qabdi hamanihi dukaankan ama baqaarkan waxaa la yidhi waa kuu wakiishay e c eb dukaankii markii e c eb la yidhi qofaa u yimid wuxuu yidhi alaabtan isii oo kaa iibsanayo alaabta isii alaabtiiuu gacanta u geliyey lacagtii intuusan ka qaadin maxaa laga rabay maadaama wakiil inuu yahay inuu dadaalo wakiil hadduu yahay inuu dadaalo rabu yidhi lacagta horta marka hore keen waxani ammaano weeye aniga yaddaydu yaddul ammaano wey maadaama wakiil aan ahay lacagta horta keen markuu lacagta ka qabto kabacdi alaabtii inuu gacanta u geliyo ma samaynina alaabtiiuu gacantii u geliyey isagoon lacagtii ka haynin oo la cararay ninka alaabtii yaa lagu leeyahay alaabtaas wakiilkaa lagu leeyahay waxa ugu yaroo lagu tusaalayn karo tacadiga tacadiga dhacayo tusaalaha ugu yar oo qofku tacadi ku noqon karo wakiil haddaa tahay inaad dadaashid wakiil haddaa tahay inaad dadaashid walaa yajuusu ma banaana an yabiica wakiilku inuu wax gado wayashtariya inuu wax soo iibiyana ma banaana ilaa bitalaati sharaa'id saddex shardi maahan saddex shardi unbuu wakiilku wax ku soo iibin karaa intuu lacag qaado ama isagu badeecadii uu qof ka iibin karaa saddex shardi haddii la helo an yabiica waa inuu shaygii uu ku gado bihamani اlmithli mahalka lacagta uu joogo shaygan isagoo kale lacagta uu suuqa ku joogo waa inuu shaygii ku gado waa shardi dukaan ama baqaar ayaa loo wakiishay alaabta taalle inuu iibiyo marka waa in shaygani suuqa lacagta uu ka joogo waa inuu ku gado haddii maalan shaygii joogay toban dollar oo suuqa ka joogay toban dollar ayuu qabni faaxisha ku iibiyey qabni faaxisha oon la xamili karin ayuu ku iibiyey wixii toban dollar si caadiya suuqa uga joogay ayaa ninaa u yimid saddex dollar ma iga siin waa kaa siin iska fududaysta saddex dollar uu ka siiyey ma banaano wey taas khayaano wey laakiin wixii la xamili karo dhib ma leh wixii suuqa ka joogay toban dollar hadduu sagaal dollar iyo bar hadduu qofkii uu ka siiyo nus dollar iyo waxyaalo la xamili karo waxyaalo la xamili karo laakiin wax weyn oon la xamili karin hadduu qofkii qabni faaxisha la yidhaha uu ku sameeyey oo xaaraan uu ku dhacay khiyaano wa an yakuuna waa inuu ahaado shayga uu wax ku iibinayo binaqdi lbeled magaalada lacagta laga isticmaalo waa inay ahaato waxaa kaloo shardi ah maadaama qofku wakiil uu yahay dadaalkiisa waxaa ka mid a lacagta magaalada laga isticmaalo waa inuu wax ku iibiyo oo lacagta magaalada laga isticmaalo maxaa lagala jeedaa lacagaha kale maxaa lagu diiday waxaa sharcigu lacagaha kale ku diidayo waxaa weeye midda la diidayo laa biduunihi lacagta magaalada laga isticmaalo lacag ka liidata ayaa la diidahay laakiin maalan haddii qofkani lacagta magaalada laga isticmaalo lacag soomaaliya haddii ay tahay dollar hadduu ku iibiyo dee dollarkii isagaaba kasii qaalisan hadhow waa ku sarifana qofka dhib ma laha taas oo kale waxa sharcigu diidayo maxay tahay biduuni naqdi اlbaladi magaalada lacagta laga isticmaalo maa lacag kasii liidata inuu ku iibiyo xaaraan oo haddii suuqa la geeyaba qiimo ahaan uga yar qiimo ahaan lacagtii beledkaba ka sii liidata hala qiimeeyo haddii la yidhahdo ma bannaana taas oo kale walaa yajuusu ma bannaana an yabiica min nafsihi inuu naftiisa ka iibiyo dukaankii asaga loo wakiishay ama baqaarkii loo wakiishay hadduu baqaarkii uu shamito asaga uga baahdo baqaarkii asaga loo wakiisho uu iibinayo waa inuu qofkii u wakiishay uu ka iibiyo maanaa isaga iskama gadi karo leannu macnaha maxay noqon waxay noqonaya itixaadu alqaabidi waalmuqbidi qaabid iyo muqbid oo hal qof isla noqday ayaa meesha ka dhalanaya sharciguna ma ogola qaabid iyo muqbid qaabid iyo muqbid maxaa lagala jeeda qofkii waxaan qofka gacanta u gelinaya iyo kii gacanta ku dhigayay isagaa labadaba isla noqday marka maxay la mid tahay isagoo yidhi waa ku qibdoosiiyey asagiina isla qibdoonaya asagiina wixii qaadanaya qof waxaa la rabaa qof wixii qibdoosiiye iyo qof gacanta ku dhiga labadii qofba asagaa matelaya marka ma banaana hadduu asagu dukaankii uu wakiilka ka ahaa uu rabo inuu wax ka iibsado muwakilkii dukaanka iska lahaa waa inuu yidhah iga iibi waxbaan uga baahanahay dukaankii midda kale waxaa iman karta haddana tuhmo iyo muxaabaad inuu sameeyey itixaad اlqaabid walmuqbidna masalada way ka dhalanaya masalada kale oo meesha ka dhalanaysa waxaa weeye muxaabaad yani inuu isku naxariisanayo muxaabaadna waa lagu tuhmaysana ilaa dukaankii asaga jooda waxaa laga yaabaa sicirkii wixii asagu toban dollar suuqa joogay inuu asagu isaga iibiyo lix dollar iyo toddoba dollar wax lamid a oo buugga uu ugu qoro ninkii lix toddoba dollar muxaabaadkaasna waa laga baqahay meesha waxaa weye gacantaadu yadulamaanow yadulamaanow walaa yuqiru ma qiri karo wakiilku calaa muwakilihi shakhsigii asaga soo wakiishay kuma qiri karo ilaa biidnihi idni lmuwakili kii soo wakiishay idankiisa maahan haddii ay tahay iqraar qof dacwo qaba oo ninkii dukaanka iska lahaa baqaarka iska lahaa dacwo ku sheeganaya hadduu qofka yimaado haaho saxoo dacwadaas ninkaasi deynkaas waad ku leedahay oo anaa qiray anoo wakiilka ah anoo wakiilka ahaan qiray deynkii in lagu leeyahy ma ansaxayo hadduusan asagu idmin uusan lehin qof noocaas dacwadaa iyo waxaa qaba hadduu kuu yimaado deyn waad ugu qiri kartaa masaladan waxaa la yidhaha waa masalaة اlwakaalati fi اlkhusuumaat uu ka hadlaya sheekhu masalaة اlwakaala fi اlkhusuumaat wadacwaat waa dacwo laysku wakiisho ka hadlaya sheekha dacwo laysku wakiishay maalan qofaad waxaad u wakiilatay dacwada waxaad tihi anigu waa iska afgaabanahay oo ma dacwoon karo oo waxaa laga yaabaa in afka laygu shubtee wakiilu dacwan kaa dhigtay sharci waa ogolyahay waa looyarka meesha loo yaqaano looyaraad qabsanay waxaad leedahay anigu waa iska afgaabanahay waa layga fasaaxo badan yahay afkaa laygu shuban marka looyaraad qabsanay waxaad leedahay dacwadeeda u sharxi waxaase waxaasa maaragta ninka naga dhexeeya looyarow iga doodaad leedahay looyarkaas markaad u wakiilato khusuumaadka iyo dacwada yacni awood uma leh inuu adiga wax kugu qiro dacwadii inuu hagaajiyo oo wax kaa difaaco haa laakiin inuu yidhaaho anoo qofkaas wakiil ka ah anoo looyarkii a waxaan ku qiray qofkii i wakiishay intaasoo lacaga in lagu leeyahan qiray niyaabatan canhu anigoo asagii wakiilka ah ma bannaana taas looyar sharciguma sinin awooddaas inuu wax ku qiro qofkii wakiilu dacwaha ka dhigtay inuu wax ku qiro maya dacwada nidaamka kale u hagaaji laakiin iqraar maya weliba sheekha isagu wuxuu yidhi ilaa biidnihi inuu asaga u idmo maahan uu yidhi waad igu qiri kartaa haddii iqraar ay gaarto waad igu qiri kartaa in la yidhi maahan laakiin hadalkan ilaa biidnihi kutubta fuqahada waaweyn waxay leeyihiin waa daciif wاlraajixu annahu laa yasixu walow biidnihi sida raajixa ma ansaxayo xataa hadduu u idmo lanna waxaa weeye iqraar laysagama wakiil noqdo sida raajixa oo madhabka shaaficiga sida raajixa ku ah iqraar laysaguma wakiil noqdo xataa hadduu u idmo allah subxaana